alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacala aalihi wasaxbih wman ihtada bihadyihi ilaa ywmi اddiin qaala albukhaariyu raximah اllah baabu lmashi socodkii buu baab yahay ila ljumuca ay ilaa salaati اljumuca salaada jumcaha xaggeeda loo socdo oo la iska daayo degdega iyo socodka oradka uu ku jiro isla markaana la iska daayo rukuubka gaadiidka oo la lugeeyo labada arrimoodba mashigu waa koobsanaya wa qowli illaahi jala dikruhu wa baabu qowli illaahi jala dikruh fascaw ilaa dikri illaah ay famdu famduu ilaa dikri illaah ilaahay dikrigiisa taga waman qaala qofka yidhi asacyu sacyigu alcamalu weeyi iyo wadihaabu tegitaanka fascaw marka laleeyahy macnaheedu orda maahee waa camalkaa sameeya oo meesha camalkaa lagu hayo taga liqowli illaahi tacaala waxaa u daliila sacyigu inuu u yimaado bimacna alcamal qowlka ilaahay uri wasaca laha ay wa camila laha sacyaha ay camalaha qofka aakhiro doonaya oo camalkii aakhirana sameeya weeyaan macno saca maaha macnaheedu jara aw asraca fi lmashi orda ama socodka dedejiya maaha macno saca waa bimacnaa camila marka fascaw iyo wasacaada aayadda dambe ku jirtaa waa isku macno macnuhu waxa weeyaan camalkaa sameeya oo meesha camalkaasi lagu sameeye taga wa qaala ibnu cabaas wuxuu yihi radia allahu canhuma yaxrum waxaa xaaraana albeycu baa xaaraan noqonaya xiina idin markaa markee idaa nuudiya lisalaati min yowmi اljumca marka salaada loo eedaamo maalinta jumcaha wa qaala caطaa wuxuu yihi taxrumu xaaraan bay noqonaysaa asinaacaatu farsamooyinkii kuluhaa dhammaanteed walow beyc ba yaanay noqone wa qaala ibraahim ibnu sacdin wuxuu yihi can izuhriy isagoo ka warinaya idaa adana markuu eedaamo almuadinu yowma aljumuca wa huwa waxaal huwa qofkaa maqlayaana ee asaamicu musaafirun uu yahay qof socdaala fa calayhi waxaa dushiisa an yashhada inuu jimcaha uu ka soo qeyb galo marka saddex masalo ayaa baabkan bukhaari raximah llahu tacaala uu ku sheegay masalada koowaad haddaynu ku horeyno waxa uu fasirayaa bukhaari aayadda ilaahay subxaana wa tacaala uhi yaa ayuha aladiina aamanuu ida nuudiya lisalaati min yowmi اljumca fascaw ilaa dikri illah marka maalinta jimce salaada loo eedaamo fascaw ilaa dikri اllaahi wadaru lbeyc sacyiga marka aayaddaa lagu sheegay ayaa waxa uu tilmaamayaa inaanu ahayn sacyigii ahaa orodka iyo socodka degdeguu ku jiro oo macnuhu ma aha salaada jumce marka aad tegaysaan ama marka loo eedaamo xaggeeda u orda ama markaad kusii socotaan degdega ee macnuhu waxa weeyaanuun fascaw ay idhabu wacmaluu hada alcamal taga oo camalkaa sameeya weyaan macno sacyiga macnihiisu uu yahay bimacna alcamala inuu qur-aanka ku soo arooray ayuu tilmaamay alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacaala waa ka ilaahay marka la yihi waida tawallaa sacaa fi اlardi waama man jaءaka yasca imaamu maalik wuxuu yihi walaysa asacyu alishtidaad sacyiga markaa aayaadkan lagu sheegay maaha macnihiisu in la ordo bal waxaa ka ansaxday oo uu akhriyey cumar ibnu khadaab radia allahu canhu idaa nuudiya lisalaati famduu fascaw ma aanu akhriyin cumare wuxuu akhriyey famduu marka waxaa la odhan karaa waa qiraa'o kaleo qiraa'adan fasiraysa tacadud alqiraa'aat fawaa'ideedaanay taasi ka mid tahay inay labada qiraa'a isfasiraan marka fascow in looga jeedo bimacna aldihaab waalcamal aljari waalisraac aan looga jeedin ayaa qiraa'adan odhanaysa idaa nuudiya lisalaati famdu ay caddaynaysaa waxaa markaa bukhaari raximah اllahu tacaala uu tilmaamayaa sacyigii la diiday marka salaada lagu soo socdo iyo ka aayaddani ayna faraysaa inay kala duwan yihin laa ta'tuuha wa antum tascaun tascuun ay wa antum tusricuun weeyaan macnihiisu idinkoo degdegaaya oo ordaya haymanina laakiin fascaw ilaa dikri illaah macnihiisu waxa weeyaan bimacna almudiy waاldihaab waalcamal waa in la tago iyadoo si xasilooni ku jirta loo soconayo oo camalkaasi la sameeyo waxaana markaa labada inay kala duwayin tusinaya sacyiga aayadda lagu sheego waxaa lagu fasiray bilmudiy sida ay akhriyeen waxa weeyaan saxaabada qaarkood amaba si ay ku fasireen sacyiga lagu sheegay xadiidkana waxaa muqaabil oo ka soo horjeeda almashi laa ta'tuuha wa antum tascawna wa'tuuha wa antum tamshuun haymanina idinka oo ordaaya ee idinkoo soconaya yimaada markaa sacyigan inuu yahay alisraac iyo aljari xadiidka lagu sheegay ayaa taasi ay caddaynaysaa marka salaada jimcuhu salaadaha kale ayay kala mid tahay marka la imanayo inay tahay la iska ilaaliyo oradka iyo degdega bukhaari raximah llahu tacaala xadiidka waa keeni doonaaye xadiidku salaada jumcaha iyo salaadaha kaleba waa koobsanayaa masalada labaadee halka bukhaarigu ku sheegay waa taxriimu اlbeyc cinda الnida waqaala ibnu cabaas radi allahu canhuma yaxrumu اlbeycu xiina idin waa ilaahay baa sidaa ayna faray in beyca la daayo wadaru lbeyc amarkaasina waxa uu faa'iideynayaa waa amaru amrun salbiyun bay yidhahdaan usuuliyiintu yani amrun bitarki weyi waa amar layna amray inaynu ka tagno iibka xaaladaas wuxuu faa'iideynayaa taxriimu lbeyc iibku inuu yahay xaaraan culimada qaarkoodna ijmaac bay ku soo naqliyeen inuu iibku yahay xaaraan wain lam yasix alijmac ijmacaasi haddaanu ansixin aayadda ayaa markaa daliil xaaraantimeeye beyca waxa weyaan inoogu filan waxaan u leeyahay wain lam yasix ilijmac culimada qaarkood baa yihi waa makruuhun waxay deliishadeen aayadda akhirkeeda maxaa ku sugan yaa ayuha aladiina aamanuu ida nuudiya lisalaati min ywmi اljumucati fascw ilى dikri اllahi wadaru lbeyc dalikum khayru lakum taasay deliishadeen taasaa idin khayr badan baa la yidhi manaa sidaasaa afdala weeyaan bay idhahdeen macnu inaad iibka aad iska daysaan taasina waxay tusinaysaa bay yihahdeen tarku lbeyc inaanu waajib ahayn in iibka la daaya ay sunno uun tahay in xaaladda wax la kala iibsadaana makruuhun ay tahay xaaraan aanay ahayn laakiin deliishiga noocaasi sax maaha waayo shareecada waxaa ku soo aroortay in la yidhaha dalikum khayru lakum iyadoo arrintu ay tahay waajib marka arrin waajiba haddi la ydhaha sameeyo haddana la daba dhiga dalikum khayru lakum ee ka dhalan maysa inaanay waajib ahayn ficlu lwaajib laa shaka anahu khayru lana wakadalika arrin xaaraana ka taga haddii la yidhaahdo oo la raaciyo ka tegisteeda idin khayr badan ma ma noqonayso macnuhu in samaynteedana khayr uu ku jiro oo dee kelimatu khayr afcalu tafdiil ha noqoto laakiin way ku timaadaa fii kayri baabiha dalika khayru wa axsanu taawiila nacam wa axsanu caaqiba iyadoo markaa labada shay kala fadilistooda aan loo sheegin bay aan loo jeedin bay soo aroortay waxay ahlucilmigu markaa isku khilaafaanun nacam goorma ayaa iibkuu noqonayaa xaaraan sida ibnu cabaas uu tilmaamay yaxrumu lbaycu xiina idin ay xiina samaaci nidaa weye macnuhu marka qofku aadaanka u maqlo waayo ilaahay subxaana watacaala wuxu uhi ida nuudiya lisalaati min ywmi اljumucati fascaw ilaa dikri اllaahi wadaru lbayc iibka ka taga nidaaga la sheegayaana ama aadaankuna waa alaadaan aladi yakuunu amaama alimaam aadaanka imaamka laga hor adimo iyadoo imaamku mimbarka uu ku fadhiyo halka laga adimo ka weeye waayo aadaan kale maba jirinba waktiga aayaddani markaa ay soo degtay iyo waktigii rasuulka caleyhi afdal asalaati watasliim waana masale aynu ka hadli doono marka qabla hada anida laa yaxrumu lbayc iibku xaaraan noqon maayo calaa man yaxrumu lbayc iibku yuu xaaraan ka noqonayaa calaa man tajibu calayhi asalaa bilijmaac cidda salaadu ay ku waajibtay ama annisaa wasibyaan waalcabiid aladiina laa tajib calayhim asalaa fayajuuzu lahu mubaasharatu lbayci wain adana almuadinu lisalaati اljumuca dumarka caruurta yaryar addoomaha kuwa aanay salaatu ljumuca ku waajibin inay wax iibiyaan way u bannaan tahay iyadoo salaaddii jumco leedaama ilaah wuxuu isku xidhay subxaana wa tacaala waajibnimada ay waajibtay jumca in la tago fascaw ilaa dikri illaah iyo iibka mamnuucistiisa wadaru lbayc marka inamaa yaxrumu اlbaycu calaa man tajibu calayhi اljumuca whada bilijmac siduu leeyahay alxaafid ibn rajab raximah llahu tacaala taa waa la isku waafaqsan yahay waxaa cilmigu isku khilaafaan ana xukmu lbayc alwaaqic fii hada alwaqt haddii qofkii markaa jimcuhu ku waajibo waktigaa wax uu iibiyo iibka xukumkiisu muxuu noqonayaa laa shaka inuu qofkaasi xaaraan ku dhacay oo u dembaabay laakiin su-aashu waxaa macnaheedu uu yahay hal yasixu lbaycu am laa ma la odhanaya waa dembaabo iibkiisi waa ansaxaya mise waxaa la odhanaya iibkiisu ansixi maayo lilculamaai fi lmasalati qowlaat qaarkood waxay leeyihin iibku waa ansaxaya waana sida madhabu shaaficiya uu yahay wagayruhum waayo iibkan sidiisa looma diidin bay leeyihin oo dee la mid maaha iibka la diiday in la iibiyo khamriga iyo khinziirka iyo la mid maaha dee haddii qofki wax xalaala uu iibinayo waa manhiyun ligayrihi salaada awgeed baa loo diiday oo sabab ka baxsan awgeed baa markaa loo diiday nahyiguna sida qaacido hore aynu usoo sheegnay haddii shayga laftiisa aanu ku wajahnayn ee sabab shayga ka baxsan iminka xaaladan loo diiday markaa fasaad ma keensado bay yidhaahdeen hadi waa qaacida sharciya lahaa adila wa calayha aathaar can isalaf ahlucilmiga qaarna waxay leeyihin maya nahyi annahyu yaqtadi alfasaad muطlaqan nahyigu xaalad kastaba fasaad buu keensadaa mar haddii iibkaa laysu diiday iibkaasi waa faasid qowlka hore ayaanad moodaa inuu raajix yahay inuu iibku ansaxayo maca alsmi maadaama iibkani aanu ahayn muxaram lidaatihi mid sidiisa laysugu diiday salaada qofka inaanu ka habsaamin oonu ka mashquulin awgeeduun loo diiday masalo kale waxay tahay hal hada اxukm يkhtaص bاlbayc am yashmalu jamiiع اlcuquud alati fiiha mucaawada xukumkani ma iibkunbuu ku gaari mise xukumkani waxa kale uu khuseeyaa heshiisyada wax la isdhaafsanayo wax lagu kala bedelanayo o dhan bukhaari raximah اllahu tacaala waxaa inooga muuqda tabwiibkiisa ama tarjamadan iyo baabkan halkan uu ku dhigay in farsamooyinka kale iyo shaqooyinka kalena iyo cuquudda iyo heshiisyada kalena ay la mid yihiin bayca wa qaala caطaa taxrumu asinaacaatu kuluha waayo cilada loo diiday waa maxay iibka xaaladan sababta loo diiday waxa weeye liannahu yushgilu man yasmacu الnidaa can الصalاة aw yuakhiru salaadii buu qofka ka mashquulinayaa oo laga yaabo inuu kagaba habsaamoba amaba se waxa weeyaan inuu kadib dhaco marka ciladaa lafteedaa laga helayaa sanaacaadka iyo farsamooyinka kale iyo heshiisyada kale xata alcuquud alati laysa fiiha mucaawada ayaa soo gelaysa marka ciladaa la eego heshiisyada aan waxba lagu kala bedelanayn sida caqdi nikaax haddii jamaaca min annaas iyagoo meel fadhiya oo doonaya in inan la isweydiisto oo la meheriyo salaadii jumco loo eedaamo ma waxaa la odhanaya war waxba kala iibsan maysaana iska fadhiya idinku idinka aayaddu idinla hadli mayse oo iska dhameeya meherkao marka dambe isaan yimaada laa ka kaca baa laleeyahy mar haddii la eedaamo joojiya waxaa markaa la isweydiin karaa maxay tahay sababta haddaba iibka loo xusay haddii waxyaabaha kale ay la mid yihiin oo ilaahay subxaana watacaala uu yihi wadaru lbeyc sababta iibka loo xusay waxaa ahlucilmiga qaarkood a waa min baabi lmithaal waxyaabaha kale dee isaga lamid ee dadka salaada ka mashquulinaya tusaale ayuunbuu u yahay iibku ima in isagoo qura xukumku uu ku gaar yahay ahlucilmiga qaarkood waxay liannahu huwa alaglab walakhar yani naadiran ma yanshagil annaasu bigayrihi shayga inta u faraha badan dadku ay kaga mashquulaan ama kaga dibdhacaan ama kaga habsaamaan salaatu ljumuca waa iibka albeycu shiraa si awgeed baa isaga si gooniya loo xusay maaha in xukunku isaga uu ku gaar yahay masalada kale halkan uu ku sheegay bukhaari waa hadalkan zuhri uu ka soo naqliyey idaa adina almuadinu yowma aljumuca wa musaafirun facalayhi an yashhada waxaa markaa laga soo naqliyey zuhri hadalkaa in musaafirka ay waajib tahay mar hadduu aadaanka uu maqlo inay tahay inuu salaada uu ka qeyb galo salaada jumcaha waxaa kaloo laga soo naqliyey zuhri inuu hi laa jumcata calaa musaafirin qof musaafira jumco laguma leh labada hadalla waxaa la odhan karaa isma diidayaan oo mid waliba wuxuu ku saabsanya xaalad gooniya oo almusaafir aladi yakunu fi lbar qofka musaafirka ah ee banaanada iyo dee hawdadka iyo miyada maraya hada laa jumcata calayh jumco kaa laguma leh waqad sala nabiyu calayh afdal salaati watasliim yowma aljumuca fi carafa duhra wa casra majmuucayni maqsuurayn waxaa rasuulku iyadoo maalin jumca uu ku tukaday carafa duhur iyo casar uu gaabiyey oo maxaa u daliila in labada ragcadood hore duhur ay ahaayeen oo aanay jumco ahayn ma daliilu calaa haada waxaa u daliila dee salaada jumca iyo salaadaas waxyaaba ay ku kala duwanaayeen baa jirtay waxyaabahaasi marka ay ku kala duwanaayen waxaa ka mid ahaa salaada jumce khudbadeeda goorma ayaa la bilaabaa bacda aadaan soma bacda anidaa maalintaana waxa weeyaan khudbadda ayaa ka horeysay aadaanka ka horeysay hada waa min alcalaamaat ta kale casarka la raaciyey ayaa la mid a walam yudkar anahu jahara bilqiraa'a lamana sheegin inuu qiraa'ada kor u qaaday rasuulku caleyh afdal salaati watasliim waanay tasriixiyeen saxaabadu salaadu halaa ku tukaya rasuulku inay duhur ahayd marka haddii musaafirka jumco lagu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam maalintaa jumca iyo halkaa uu ku tukan lahaa wuxuu diidayena ma jirin amaa musaafirku haddii mid joogo meel jumcaha laga oogayo oo uu maqlaayo aadaanka fahaada huwa aladii calayhi an yashhad aljumuca kaa weeyaanka jumcaha inuu ka qeyb galaa ay waajibta licumuumi aaya ilah wuxu uhi ya ayuha aladiina aamanuu wاlmusaafiru muؤminuun qofkan musaafirka imika aynu ka hadlan oo qof muumina ya ayuha aladiina aamanuu ida nuudiya liلصalaa waqad nuudiya liلصalaa wahuwa musaafir fasamica الnidaa aw huwa fii quwati saamic min ywmi اljumuca fascw ilى dikri اllah marka amarkaa fascw ilى dikri اllah wuxuu ku wajahayay qof kasta oo maqlay aadaankaa salaada jimco loo eedaamayo muqiima kaana aw musaafiran ama muqiim ha noqdo ama musaafirba waxa weeyaan ha noqdee inuu jimcuhu musaafirka muطlaqan uga dhacayo looma deliishan karo inaan rasuulku jumco tukan bicarafa kaasi wuxu aha musaafir joogay meel aan jumco lagu ogahayn oo banaana miya kaaynu ka hadlaynaana waa musaafir jooga meel jumcaha lagu oogayo oo loo yeedhayo salaaddii jumcaha loogu yeedhayo qaala xadaثana عaliي بn cabd الlah abuاlxasan almadini albصri qala xadaثana اlwalid ibn muslim qala xadaثana yaزيid ibn abi maryam qaala xadaثana cabaaya ibn rifaaca qaala adrakani waxay soo gaadhay abu cabsin wa ana adhabu anoo tegaayo ilى اljumuca faqaala wuxuu uhi samictu waxaan maqlay annabiya salى اllahu عalayh wasalam oo yaquulu leh man ikbaradka ay boodhowdo qadamaahu labadiisa lugood fii sabiili illaah ilaahay daraaddii isagoo u socda xaramahu allahu cala annaar ilaahay naarta ayuu ka xaaraantimeeya marka fii sabiili illaah asalkeeda waxaa looga jeedaa jihaadka siduu leeyahay ibnu rajab raximah llah idaa uطliqa sabiil اllah falmaqsuud bihi aljihaad muqaatalat lkufaar baa looga jeeda xadiidkuna masaladaasi ayuu ku soo arooray laakiin saxaabigan abu cabs wuxuu u deliishaday in qofka isagoo cibaado u socda ama khayr kale u socda lugihiisu ay boodhoobaan ilaahay subxaana watacaala arrintaa uu kaga ilaalinayo naarta uu kaga ilaalinayo haddii arrintaasi ikhlaasan ay u dhacdo ilaahay daraaddii arrintaasi haddii ay ka tahay xaramahu allahu cala annaar ilaahay naarta ayaa qofkaasi uu ka mamnuucaa marka macnaheedu waxa weeya qof kasta oo ficilkan laga helay naarba geli maayo ahlucilmigu waxay yidhahdeen maya waxaa dhici karta xaramahu allahu cala naar in looga jeedo ee qofka sidiisa kalena u dhamaystiran muwaxida isla markaana waajibaadkii kale o dhan gutay xaramaadkii oo dhanna ka dheeraaday kaas ayaanay naarba is arkahayn laakiin haddii uu yahay qofku qof ikbarad qadamaau fii sabiili illaah laakiin muxaramaad iyo mukhaalafaad iyo macaasi samaynaya waajibaadna dayacay oo sidaa ku dhintay isaga ballaqaadka noocana lama siin karo xaramahu llahu cala naar waa in la ydhaha macnuu waxa weeye ilaahay wuxuu ka mamnuucaa cala annaar alatii man dakala fiiha khalada fiiha naarta qofka galaa u ku waarayo adee dabaqadda naarta ay ka gelayaan kuwa kufaarta mushrikiinta ee aan ka soo baxahayn marka alkhuluudu calaa naar buu ilaahay ka mamnuuca weeyaan macnuhu ayuu noqonayaa bay idhahdeen ama dabaqada gaarka ee kufaarta ay gelayaan buu ilaahay ka mamnuuca waxaa la isweydiin karaa xadiidkani baabka halkee ayuu ka khuseeya ile baabu lmashi ila aljumuca ayuu ahaa baabkuy waxaa lculmiga qaarkood ay yihahdeen maadaama uu yihi cabaaya ibnu rifaaca adrakani abu cabsin waxaa taasi ay tusinaysaa inuu oo hadalkana dee uu ku yidhi waxaa taasi ay tusinaysaa inay si caadiga ay u soconayeen oo aanay ordahayn an hadday ordi lahaayeen inay sidan u wada hadlaan oo sheekaystaan hadalkana isdhaafsadaan ma suurto gasheen bay idhahdeen ahlulcilm marka saxaabadu fascow ilaa dikri illahi inaanay ka fahmin jumcaha xaggiisa u orda ee macnuhu yahay u socda oo taga ayaa xadiidku waxa weeyaan uu ayidaya qala xadaثana aadam ibn abi iyaas qala xadaثana ibn abi di'bin mxamed bn cabdالرaحman qala الzuhriyu can saciidi ibn musayb abi slma ibn cabdiلرaحman ibn cawf can abi hurayraةa radi allahu canhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وxدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أbا هريرةa قاaل سمعت waxaan مقلay رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم oo يقول leh إذا أقيمت الصلاaة صلاada marka la أقimo فlا تأتوها imanina تسcوna idinkoo ordaya وأتوuha yimaada تمشhuuna idinkoo soconaya calaykum asakiina xasilooni dushiina ha ahaato famaa adraktum wixii aada soo gaadhaan fasalluu tukada wamaa faatakum wixii idin dhaafana faatimuu dhammaystira xadiidkan hore ayuu inoo soo maray waxaana bukhaari raximah allahu tacaala uu halkan u keenay xadiidkan si uu u sii ayido masaladii ahayd fascaw ilaa dikri illah macnaheedu inaan ahayn orda macnuu yahay tagawn oo xaggeeda u socda oo idaa uqiimat isalaatu asalaatu halkan waa caam oo salaaddii jumcaha iyo ila iyada waa loo aqiimaay iyo salaadii kale faralkaaba waa soo gudagelayaan falaa taatuuha tascawn ay tusricuun idinkoo degdegaya ordaya ha imanina jumcihii iyo salaadii kaleba weyaan macnuhu waatuuha tamshuuna calaykum asakiina waayo cilada loo diiday cumuumka horta salaat ljumca waa soo gelaysa cilada loo diiday orodkana in salaada loo soo ordana nacam salaat ljumca salaadaha kale waa la wadaagtaa oo qofkii isagoo neeftuuraya oo hiinraagaya inuu yimaado oo dabeetana qalbigiisii uu salaada ka mashquulo ayaa la diidayaa salaat ljumca lafteeduna salaadaha kale taa waa la wadaagtaa haddii salaadihii kale marka la aqiimayo la diiday dee salaatu ljumuca oo inta badan dadku ay yimaadaan qabla aliqaama ayaa min baabi alawlaa inaan socodka orodka uu ku jiro aan dadka loo ogolaan fama adraktum fasalluu fama adraktum fasalluu nas'alu man ismaaciil ismaaciil fama adraktum fasalluu maxay daliilu tahay hore inoo soo martay xaafid ibn xajarna masle ay daliilu tahay buu sheegay yaa ismaaciil ismaaciilow miyaad iska bedeshay magicii ah fama adraktum fasalluu ah fma adraktum fasaluu oo qura ayaan ku weydiiyey fama adraktum fasaluu صaxiix manaa meel allaale iyo meesha imaamka uu ku soo gaadho ayuu kala qabsanaya hadduu sujuud ku soo gaadho isagoo rukuucdii ka soo toosay hadduu soo gaadho hadduu kusoo gaadho isagoo ku jira fadhigii labada sujuudood udhexeeyey fama adraktum fasaluu taasuu daliilu yahay horena waa sheegnay xaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala inuu masaladaasi u daliishaday ma jiraan meelo kaalmo gaar ahoo salaada lagala qabsado sida dadkeenu ay sameeyaan meelaha qaarkoodna way kala qabsadaan meelaha qaarkoodna waa iska taagnaanayaan oo waa sugayaan hadduu sujuudsanya lama gelayaan hadduu fadhiga labada sujuud udhexeeye ku jiro hadduu kasoo tooso waxa weyaan rukuucda wahaakada wa kullu hada khata ama ha kuu tirsanaato intaa waxa weeyaan imaamku imika uu samaynayaa ama ficilkaa uu ku jira iyo camalkaas ama inaanu kuu tirsanaane halkaa ka soo gaadho waa inu la gasho wey fama adraktum fasalluu wama faatakum faatimu qala xadaثna cmr bn caliyin qala xadaثani abu qutayba qala xadaثna caliي bn mubaarak can yaxya bn abi kaثiir can cabdillaahi bn abi qataada laa aclamhu ma oogi ila can abihi aabihi inuu ka warinayo mooyaane can inabiyi sala allahu alayh wasalama qaala laa taquumuu haaficiina xataa tarawni ilaa ad i aragtaan wa calaykum asakiina ay walzamu sakiina xasiloonidana laazima marka maamuumiintu goorma ayay istaagayaan masalada hore aynuga soo hadalay shaahidku iminka waxa weyan wacalaykum asakiina manaa xasilooni dushiina ha ahaato oo degdega iyo iyo oradka waxaa la idhahda iska ilaaliya markaad salaada u kacaysaan iyo markaad usoo socotaanba baabun laa yufariqu kala geyn maayo bayna snayni laba yowma aljumca maalinta jumcaha yani ayaanu kala geyn weeyaan macnu laba qof qaala xadaثana cabdan wa cabdاllahi bn cuثmaan abu cabdiraxmaan qaala akbarana cabdullahi ibn mubaarak almarwazi الإmام qال أخبرnا بن أbي ذئب محaمد بن عبد الرحمن عن سعيد المقبري عن أbيه عن بن وديعة عن سلمان الفاrسي qاaل wuxuu yihi qاla رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم mن اkتسل qofka maydho يوم الجuمعة وتطhر ku طahaaro qاato بma اsتطاaca wuxuu awooday min طhrina ثuma اdahna dabeetana dhaashada ama udug ismariya oo labadaba waa loo isticmaala aw masa ama taabta min طiibin uduga wax ka mida uma dabeetana raaxa ay dahaba taga falam yufariq aan kala geyn bayna isnayni laba fasallaa tukada ma kutiba lahu waxaa loo qoro uma dabeetana idaa kharaja alimaamu imaamku markuu soo baxo ansata aamusa oo dhegaysta gufira lahu waa loo dhaafaa maa baynahu inta udhaxaysa isagii wa bayna aljumucati اlukhraa iyo jumcihii kale oo bimacnaa jumcihii tegey ee maadiga ahaa soo hore aynu u sheegnay dee riwaayaadkuna ay ay caddeeyeen xadiidkan dhowr masale ayaa ku jira masalada koowaad waxay tahay qofka markaa musaligaa ee tukanaya ee jumcaha imanaya waa laba qof waa inaanu kala geyn maanaa laba qof oo meel banaani aanay udhaxayn waa inaanu waxa weeyaan kala dhex gelin tafriiqa marka xukunkiisu waa maxay ahlucilmiga badankoodu waxay idhahdeen waa makruuh laakiin sida saxiixa waa xaaraan waana sida ibnulmundir uu leeyahay wabihi jazama alimaamu الnawowi huwa aladi ikhtaarahu alcalaama alfaqih maxamed bnu salix alcuthaymiin raximah اllahu tacaala inuu nahyigani faa'iideynayo macnaa nacam inay arrintani tahay arrin xaaraana falam yufariq bayna اtnayni fasallaa ma kutiba lahu inuu tafriiqani xaaraan yahay waxaa u daliila rasuulku calayhi afdal الsalaati watasliim lama ra'aa rajula jaءa yatakhطى wالnabiyu calayh الsalaatu wasalaam yakطb qaala ijlis faqad aadayk ninkii dada kaduu taltalaabsanayey ninkii dada kaduu taltalaabsanayey rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ku yihi fadhiiso dadkii waa dhibtaye axaadiid kale waciid iyo boodi adag xambaarsanayna baabka waa ku soo aroortay laakiin may ansixin axaadiidaasi xadiidkaasi ayaa asaxu ma fi lbaab oo waciid markaasi xambaarsan marka adiyaduna dee waa xaaraan qofku inuu dhibo dadka walaa shaka waxa weeyaan kala geynta laba qof oo isdhinac fadhiya inay waxa weeyaan adiyo iyo dhib ay tahay atafriiqu bayna alithnayn suwar bay leedahay hataa haddaanu dhex fadhiisan ee labadii qof waxa weeyaan uu ka dul tallaabsado dhexdooda uu ka tallaabsado iyadoo meel banaana aana udhaxayn ahlucilmigu waxay yidhaahdeen waa min atafriiq waana ta nahyiga cadi uu ku soo arooray oo rasuulku yihi ijlis faqad aadayta waay taas dadka waa dhibaysa alaa qofka maryihiisi inay ku qabsadaan ama maryahaagii inay isaga qabsadaan waxaa dhici karta inaad ku dul turunturooto waxaa dhici karta inay wax kaaga daataan in kabaha wada sidana iminko dee kabaa in dibadda kaga nimaadna ma jirto inay ciid kabaha waawata inay ku dul daadato ayaa dhici karta qofkii qalbi xumaan arrintaa inuu ka qaado xagga qalbiga uu kaa dhibsado ayaa dhacaysa waxaa dhici karta labadan qof in hadal uu socday ama si gaara iyagu inay isdhinac fadhiistaan dee ay isu doorteen oo aada kala geysay waxaa saasoo kale dhici karta arrintaa in qofka laftiisu dee uu ka qaado macanaa kibir iyo iyo isla weyni waxaa laga soo reebayaa uun imaamka imaamkii dadka ukhudbadeynaye tukinayay meel kaloo dee uu soo maro haddaanu haysan mka masaajidda xaggana dee ka daloolaan badankooda iyo albaab ay ku leeyihiin haddaanu kaa lahayn dee dadkii waa soo dhex mari karaa haddii hataa ay kaliftay qaarku ka dul tallaabsado isaga waxa weeyaan waa loo ogol yahay waxaa kaloo lamida qofka arka meel bannaan oo labadan qof ee isdhinac fadhiya ka horeysa mar hadday iyagu buuxi waayeen iyaga ayaa taksiirka iyo gaabinta sameeyey marka waa ka tallaabsan karaa si meeshaa bannaane ka horeysa u buuxiyo labadaa masaleba ahlucilmigu raxmat ullahi calayhim waa ka soo reebaan waxaa kaloo xadiidka masaa-isha ku jirta kamida fasallaa ma kutiba lahu hore inu sheegnay salaatu ljumuca inaan lahayn sunna qabliya raatiba sunna raatiba ka horeysa salaatu ljumuca ma laha waxaana salaatu ljumuca ay leedahay amase laga horeysiin karaa sunna mulaqa sunno aan xad lahayn tirada uu doonayo qofku uu ka tukan karo cadad aan ku xadidnayn xadiidkan baana u deliila fasallaa maa kutiba lahu markaad timaado ilaa imaamku intuu ka soo baxayo boqol ragcadood haddaad tukan karto fasalli hamsiina rakca cishiriina rakca oo rakcateyn rakcateyn aada u tukanayso waxaana culimada qaarkood ay u deliishadaan nahyigii la nahiyey in la tukado waktiga qoraxdu samada bartankeeda ay joogto in maalinta jumcuhu ay xukun ka gaara leedahay maalinta jimcaha qofku uu iska tukan karo uma ida kharaja alimaamu ansata mar haddii imaamku uu soo baxo oo mimbarka u yimaado markaas salaada in la bilaabaya ma jirto waana in la aamuso weeye oo xikamka ku jira waxaa ka mida intaan la eedaamin ka hor inuu imaamku kusii fadhiisto mimbarka liyatahaya annaasu lilinsaaf si ay dadku ugu diyaar garoobaan aamus iyo dhegeysi ila haddii khudbadda uu hore un ka bilaabi lahaa waxaa laga yaaba qaarkood inaanay ogeynba inuu imaamkii yimi oo iyagoo hadalkii iska sii wato weli ku dhex jira dee khudbaddu ay bilaabanto gufira lahu maa baynahu wa bayna jumucati اlأkhraa taana shardiga ku xidhan waxa weeye ijtinaab اlkabaa'ir sida xadiidka muslim ku cad ida ijtinibat اlkabaa'ir oo haddii kabaa'irta iyo dembiyada waaweyn qofku uu ka dheeraado baabu laa yuqiimu kicin maayo arajulu ninkii akhaahu walaalki ywma اljumca wayaqcudu fadhiisan maayo fii makaanihi meeshiisa qaala xadaثana mxamed qaala akhbarana makhlad ibnu yaziid qaala akhbarana ibnu jurayj cabdilmalik ibn cabdilcaziiz albasri qaala samictu waxaan maqlay naafican oo yaquulu leh samictu waxaan maqlay ibn cumara radia allahu canhuma oo yaquulu lanaha nabiyu salى allahu alayh wasalam rasuulku waa nahiyey an yuqiima inuu kiciyo alrajulu ninku akhaahu walaalkii min maqcadii inuu ka kiciyo halkii uu fadhiyey wa yajlisa fiihi uu fadhiisto qultu linaafici naafic waxaan ku ihi aljumuca yacni ljumuca ma wuxuu u jeedaa jumca qaala aljumucata wagayraha yacni aljumucata wagayraha jumcaha iyo kuwa kaleba waa u jeeda maalinta jumca iyo maalmaha kaleba marka xadiidkan waxaa la mida xadiidka muslim uu warinayo weliba isagu jumcaha si gaara ugu soo arooray laa yuqiimana axadukum akhaahu ywma aljumucati uma yukhaalifa ilى maqcadi fayaqcuda fiih walakin yaqulu tafasaxu walakin yaqulu tafasaxu midkii yaanu walaalkii kicin maalinta jumcaha oo dabeete meeshiisa aanu fadhiisan lakiin la yidhahda tafasaxu waa meelii baneeyo kala durka tafasaxuda marka waxaa loo deliishaday baabkii hore masale xidhiid la leh oo haddii labada qof ama ha kala durkaan ama marka horeba ha banaanaatay haddii dhexdooda meeli ka banaan tahay qofku waa fadhiisan karaa atafriiqu bayna alitnaynna tahay soo geli mayso laakiin laba qofoo dhexdooda aanay meeli ka banaana intaad kala durkiso inaad dhex fadhiisato amaba se aad ka tallaabsato intaad iyagii sidaa u kala kaxayso taas ayay tahay ta waxa weeyaan la diiday marka uu rasuulku leeyay calayhi الsalaatu wasalaam laa yuqiimana axadukum akhaa ama naha nabiyu an yuqiima arajulu akhaa maanaa ukuwada halkan lagu sheegayaa waa waa ukhuwadii markaa diiniga ahayd ee iimaaniga ahayd waxaana halkan loo sheegay limaziidi tanfiir si ficilka noocaana dadka looga eriyo oo kii markaa la kiciyeyna arrintani dhib ayay ku tahay oo kan kicinaya haddii arrintaa kibir uu uga jeedo iyo isla weyni uu leeya adigu kuma qalantay ana ii qalantaa waa foolxum haddii waxa weeyaan uu uga jeedo inuu isagu dee doonayo inuu naftiisa door bido iyadoo lafteeduna waa waa foolxumo weeye marka hada laa yajuus bal yaxrum calى اlmuslim an yafcala dalika lama yataratabu calayh min almafaasid waxaa marka ahlucilmiga qaarkood ay ka soo reebaan asibyaan caruurta yaryar waqad facala dalika bacdu الصaxaaba cumar ibn khaaab iyo ubaya ibnu kacbi masaladana hore ayaynu uga hadalay ahlucilmiga qaarkoodna waa diidaan muطlaqan caruurta yareedada kale waa isku mid bay yidhaahdaan wاlxadiiثu yashmal اlkabiira wالصagiira xadiidka uu rasuulku le liyelinii minkum ululaxlaami wanuhana dee iyagaa lala hadloo la yidhi soo horeeya imaa macnaheedu in iyagii haddii ay dib dhacaan dadka kale meesha looga saarayo manaa loo banaynayo hada ma rajaxahu sheekh maxamed ibn saalix alcuthaymiin raximah اllahu tacaala laakiin fahamka saxaabada ayaa ka xoog badan tarjiixa fiqiga hore aynu rajaxnay o aynu nidhi bimacnaa waa laga saari karaa halkan imaamka ku xigta caruurta yaryar oo dadka ahlulcilmi walcaqliga ahi waa inay ku xigaan waxay ahlucilmigu isweydiiyaan ma u banaan tahay qof inuu qof kale meesha uga kaco hal yajuusu lahu dalika min gayri karaaha karaaha la-aan ahlulcilmigu waxay yidhaahdeen in kaana yaquumu ilى makaani afdala min almakan اlأwal fahada jaaئiz bilaa khilaaf haddii halkan uu uga kacay meel ka wanaagsan isagu uu fadhiisanayo oo ka khayr badan tusaalahaan safka labaad buu uga kacayo safka horaabuu galayba maka meel fadli badan buu ayuu sii tegey soo ma taas iyada khilaaf ma leh inay jaa'is tahay laakiin meeshii meel waxa weeyaan la mida ama ka hooseyso xagga fadliga ma u kici karaa intuu meeshii sii hore qof u baneeyo hada fiihi qowlaan liahli اlcilm waxaanad moodaa inay tahay sida daahirka ahi inaanu aanu aanu uga kicin gaar ahaan marka laga hadlayo de amaakin اlcibaada sida afdalkii waa sidaas de laa iihaara fi اlqurubaat waxyaabaha ilaahay loogu dhowaanaya subxana wa tacaala qofku naftiisa cid kale inuu ka horeysiiye ma imaam axmed baa la weydiiyey raximah اllahu tacaala la yihi waxa weya ninka waran aabihii meeshiisa uga kacaya qaala yumkinu an yadura bihi bigayri hada arrin aan taa ahayn inuu ugu samafalo ayaa suurtagala arrintaas waa makruh ayaanu samayna cabdullahi bni cumarna kaana yakrah meel marka looga kaco ma fadhiisan jirin kaana yakrahu dalika liannahu kaana saaxiba warac calaa kuli xaal waxaynu ka hadlaynaa un ayuma afdal laakiin waa xaaraan lama odhan karo qofku qof inuu meel uga kaco iyo kii looga kaca inuu fadhiisto ayb wallahu aclam waxka bilahi towfiq wsala allahu calaa nabiyina maxamed wala ali wasaxbi waslama tasliima kaiira
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin w salى اllah wslama cla nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwanikum fi shabakati manhaji online